buu ka hadlaya kaalintii ay dowladda iyo shacabka jabuuti ku lahaayeen dadaalada nabadda iyo dowladdhiska soomaaliya oo ay qortay qoraa da'yar nimco xuseen cismaan ayaa lagu soo bandhigay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan buuggan ayaa loogu magacdaray hiil iyo hagarbax qoraa nimco xuseen ayaa waxa ay ku qaadatay inay buuggaasi dhammaystirto bilowgiisa ilaa dhammaystirkiisaba muddo toddoba sano ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
magaalada beledweyne waxaa maalintii shalay lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga cusub ee hiil iyo hagarbax oo ay qortay qoraaga da-da yar ee nimco xuseen cismaan iyadoo buuggana laga qoray sida shacabka iyo dowladda jabuuti ay u garab istaageen shacabka soomaaliyeed muddadii lagu jiray burburka munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom maamulka dowladda iyo marti sharaf kale nimco xuseen cismaan qoraaga buugga hiil iyo hagarbax ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa nuxurka buugga uu ka hadlayo kolley waxaan u madalsannahay bandhigga buuggan hiil hagarbax oo bandhigiisa saddexaad ay tahay caadiyan waxa uu koobayaa guud ahaanba taariikhda haddii ahaan lahayd doorarka dib u heshiisiinta dibudhiska dowladnimada soomaaliya iyo gargaarada qaybaheeda kala duwan iyo maxaan ku yidhaahdaa doorka ciidamada hiil walaal ay ku lahaayeen nabadeynta gobolkan hiiraan oon ognahay hiiraan maalintii ama dharaarta ay imaanayeen inay hiiraan ahayd meel xaaladeedu runtii dee aada u liidatay sida ay sheegeen ahlu beledka ama dadka deegaankan deganaa oo caqabado kala duwan runtii wajahayay buugga intaas ayuu ka hadlayaa iyo dadaalada doorka laba hilmaamaamka ahaa ee afka dhaqanka iyo hal abuurkaba madaxweynaha qaranka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele uu ku lahaa waatan maanta aniga ikicisay dad badan oo qoraayaal soomaaliyeedna dhiirigelisay inay wax qoraan sababtoo ah bulshada iyada waxay ku asteysan tahay bulshada soomaaliyeed waxay ku asteysan tahay bulsho hadal inagoo ognahay ummadda nebi maxamed waxyii ugu horeeyay ee suubanaheena naxariis nabadgelyo korkiisa haatee kusoo degtay inay ahayd suurat al iqra oo ah suurad ka sheekeynaysa qoraalka akhriska iyo cilmiga macnaheedu waxaa weeyaan waxaanu nahnay dad cimrigooda aada u gaaban yahay laakiin dunidii iyo waxyaabihii tagaba ay kaga daba tegi karaan inay wax akhriyaan wax qoraan wax iska dhigaaliyaan sidoo kalena raacaddo adag ay u galaan cilmiga guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeete cismaan iyo taliyaha qaybta afraad ee ciidanka amisom korneel xasan jaamac afrax ayaa si wadajir ah uga sheekeeyey ahmiyadda buugga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada shacab soomaaliya iyo jabuuti waayo waxay ka sheekeynaysaa taariikhdii weyneed ee ciidanka ilaa imika hiil sagaal iyaa soo socda marka waxay noo tahay wax u dhigmaya oo taariikhda noo galaya ka dhigan tahay annaga xaflad weyn oo si gaaray noo tahay marka hiil kow ilaa hiil sideed oo imika jaalaqsi jooga annaga waxay noo tahay wax taariikhda xoog gala hadalka waxaa la yidhi waa u halaabaa oo u baabaa laakiin waxa weyne hadha waxa weeyaan waa qoraalka weyn annagu aad iyo aad baan u baahnayn wax saa oo kale noo gala taariikhda aad iyo aad baan u baahnayn marka waxaan leeyahay nima xuseen hambaligo qoraaga marka talabaad waxaan ku daraynaa waxaa la yidhi halkan waxaa la yidhi buugga qolka dhadhacayaa la weela la qaato baa la yidhi laakiin annagu ficilkii horeeyaan samaynay annagoo isla kaashanayna dhammaan amisomta xagga joogta boqolkii buuga u horeeyey uu saa'imka cabdillaahi kureeya yaan yaan yiminay waxaana lagu doogi doonaa iskuullada dhammaan biloweyn waxay jabuuti iyo soomaaliya isu yihiin si kooban haddaan idiinku sheego waa laba dowladood iyo hal shacab waa laba dowladood iyo hal ummad bukows waxaad ka garan kartaan waxaa taariikhda iyo histariga iyo gadaal markaad u laabato hal shacab iyo laba waddo wa marti sharafkii ka qayb galay xafladda buugga hiil iyo hagarbax ayaa waxay ku ammaaneen qoraaga buugga nico xuseen cismaan in bulshada labada wadan ay u reebtay taariikh dhaxalgal ah jiilal dambena la xusi doono ree beledweyne haddaan ahayn yacni hal dhaliilaa leenahay halka dhaliil waxay tahay markii yacni qofkii oo wax qoro juhdi iyo dadaal oo ku bixiyo masoo ma gadana anaga bugta ma iibsano sababtoo anaa dareemi karo anaa wax qoray marka waxaan rabnaa nimco yacni inaan dhiirigelino ee mar iyo marar badan ay noo soo laabato waanu ku faraxsanaha walaashay inay magaaladeeda imaato haddana ay wax ka qorto dowladda dariskana ay walaalahiin jabuuti waa dareemi karti reer beledweyne haddaad tihiin jabuuti hiilka inoo gashay sidoo kale waxaa farxad weyn inoo ah haddana in maanta lagu soo bandhigo buug ka hadlaayo waxyaabo fara badan taabanayo oo ka mid yahay horumarka gobolka dabcan buwaag badan dad way soo bandhigeen qaar sheekooyin ah qaar qiyaali ah qaar cilmi ah balse kani wuxuu taabanayaa amnigii iyo noloshii iyo horumarkii gobolka waa buuggii ugu horreeyey ee laga qoray xiriirka labada waddan soomaaliya iyo jabuuti gaar ahaan muddadii burburka iyo kaalintii ay ku lahayd dowladda jabuuti iyo shacabkeeda samata bixinta ummadda soomaaliyeed ciidanka dowladda jabuuti ayaa waxay ka howlgalayaan gobolka hiiraan qeybo badan oo ka mid ah muddo ku dhow toban sano iyadoo xaaladii ay ku yimideen markii hore ay ahayd mid aada u halis badan waxaana deegaanka ka howlgalaya ciidanka etoobiya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne